waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha juunna ay tahay kow iyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo taageeray hindisaha xabad joojinta khaza ee uu keenay madaxweynaha maraykanka joe baiden diyaarad waday madaxweyne ku-xigeenka dalka maali iyo sagaal qof oo kale ayaa weli la la'yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa taageeray hindisaha xabad joojinta khaza ee ka yimid madaxweynaha maraykanka joe baiden xamaas ayaa soo dhoweysay qaraarkan maraykanku uu soo dejiyey oo looga dan leeyahay sidii lagu soo afjari lahaa dagaalka daba dheeraada ee muddada siddeedda bilooda socday iyagoo sheegay waa xamaase inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dhexdhexaadiyayaasha sidii loo fulin lahaa mabaadi'da qorshahan xabad joojinta ah dalka ruushka ayaa isagu ka aamusay codka qaramada midoobay halka afar iyo tobanka kale ee golaha ammaanku uu ka kooban yahay ay haa ugu codeeyeen qaraarkan lagu taageerayo xabad joojinta saddexda weji leh ee uu keenay madaxweynaha dalka maraykanka joe biden kow iyo soddonkii bishii mey taas oo uu madaxweynuhu ku tilmaamay inuu ahaa fikrad ka timid israa'iil laftigeeda madaxweynaha dalka maali lasaros jekwara ayaa wacad ku maray inuu sii wadi doono howlgalka lagu baarayo diyaarad militari oo waday madaxweyne ku-xigeenkii sulus jilima ilaa laga helayo diyaaraddan oo waday master jilima iyo sagaal qof oo kale ayaa la waayey iyadoo ku jirta safar gaaban oo ay kaga duushay caasimadda dalkaasi iyadoo ku sii jeeday magaalada mususu ee waqooyiga dalkaasi ra-iisul wasaaraha dalkan australia antony albanisi ayaan wax weyn ka soo qaadin hadallo muran dhaliyey oo ku aadan bilad la siiyey premiyerkii hore ee gobolka victoria oo aad ugu soo caanbaxay shuruucdii ad adkaa ee ku saabsanaa faafkii covid nneteen-ka liiska biladaha boqortooyada ee sanadkan labada kun iyo labaatan iyo afarta ayaa waxaa ku jiray dad caana oo la yaqaano oo xilligii faafku socday markaasi siyaasadda ku jiray waxaa kaloo ku jira cayaartooy iyo cilmi baarayaal dhanka caafimaadka iyo weliba dad bulshada aada ugu soo shaqeeyey dadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa premiyerkii hore ee gobolka victoria daniel andrews iyo premiyerkii hore south australia mark mcgowan labada nin ayaa la siiyey biladda la yidhaahdo champions of the order of australia iyadoo lagu siiyey adeegyada ay u qabteen baarlamaanada gobolada iyo caafimaadka dadweynaha labada nin ayaa dalka oo dhan caan ka noqday kadib siyaasadihii adadkaa ee ay soo rogeen xilligii faafkii covid nneteen-ka uu socday wasiirka beeraha dalkan australia mary watsna waxa uu sheegay in shacabka australia looga baahan yahay inaysan ka walaacin in ukunta dalkan ay ku yaraato inkasta oo cudurka hargab shimbireedka laga helay shan meelood oo digaaga lagu dhaqaaleeyo gobolka victoria ku yaala in ka badan nus milyan digaaga ayaa lagu dilay gobolkan victoria ilaa iyo hadda iyadoo dukaanka weyn ee cools uu soo rogay in qofkiiba uusan gadan karin laba kaartoon oo ukuna wax ka badan marka laga reebo gobolka west australia boqolaal qof ayaa isugu yimid waqooyiga gobolka new south wales si ay u xusaan xasuuqu ba-an oo loo geystay dadka aboriginaalka kun iyo sideed boqol iyo soddon iyo sideedii labaatan qof oo aboriginala oo isugu jira rag haween iyo caruur ayay dileen dad caddaan oo kow iyo tobana oo ay ku dileen meesha la yidhaahdo myal creek june kun iyo sideed boqol soddon iyo sideedii toddoba ka mida dadkii dilalkaas geystay ayaa mar dambe maxkamad la saaray lana xukumay sidoo kalena la toogtay taasoo ahayd markii ugu horreysay oo arintaasi ay dhacdo saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada melbourne waa roobab qaadaya iyo saddex iyo toban digrii sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo sagaal iyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayey lixdan iyo lix senti oo lacagta maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho